dee baarlamaanka ugu sii daran baarlamaanki waxa ku yidhi isagoo soo taagan oo weli jira oo nidaamka wakti u haray oo malaa sagaal bilood dheer u haray ayaa la yidhi madal baa wax maamulay wax alla wax doorasho aynu ku maamulay ee iminka lagu maamulay doorashada socotay oo dhamme beys sharciyeedba ma leh bal ka warran wallaahi inaanay hal beys oo sharciyeed oo dastuurkaa inoo yaalla uu sheegayo ee aynu dhiganay aynu ku soconnaa jiro inaanay ka jirin marka waa maxay dalku kama dhaco wallaahi anigu say ii muuqato marka sharciyadda iyo nidaamka raacista aragto markaynu burburay inaanu waxba ka dhicin waa fawdo oo kale meesha ugu daran waxa weeye ee dhibaatadu ka dhacdaan markay isu soo sharaxayaan soo baad arag iyuu dhaya waxaasaan samaynayaa haddaan madaxweyne lay doorto waxaasaan samaynayaa mana laha awoodda bal ka warraba awooddaa ma lehe awooddaa uu leeyahay waan samaynayaa golaha wasiirada ale qodobka boqolaad wuxuu leeyahay waxaa leeyahay waxa weeyaan sagaashan iyo sagaal wuxuu leeyahay awoodda siyaasadeed ee dalka ee siyaasadda ee policy waa policyga waxaa leh golaha wasiirada golaha wasiirada ale xataa ra-iisul wasaaruu keligii ma leh golaha wasiiradaa leh madaxweyne soo taagayo wuxuu leeyahay madaxweynean doonayaado haddaad i doorataan saa iyo saasaan yeeli my god madaxweyne fuuliyad maaha innaga tiiban taa halkaynu sidaynu u gaadha halkan nidaamka markaad aragto halkan ka jira hadday sidaa ku socoto halka ay qoladaasi gaadhay si loo gaadha walaya bila inaanay ka yaraanayn dhowr iyo soddon sannadood malaha waa u dhowdaad inaad hargeysato waa u dhowdaad waayo dee waa nin weyn baan ahay anigu haddii layga diiday inaan meelash iska sharaxoba raytoga marka inaan gurigaygii tago oo dee gurigay wax badan baan ka maqnaa qasda bay noqonaysaa gurigaygii tago aan reerkii iyo cunigii iyo carruurtii ku noqdo talo waan siin waan la talino waan u sheegi wax waayo aragnimada iyo taladayda haddii qaadanayo waan u sheegi raggii ninkii doonay adigu yimaada laakiin ad position adeer kama rabo laakiin position as such kama rabo laakiin la talin iyo consultant waxaa la yidhaahdo in la yimaado meel lagu soo noqdo oo la yidhaho maxaa taa laga yeelaa taa isnay tahay waan waan waan samayn doonaa haddii alle